ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weerar toosa iyo qaraxya la beegsaday dowladda federaalka haddii aynu ku harayno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa qarax la beegsaday kolonyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamadan ayaa qaraxa lagula eegtay degmada dayneele gaari ciidan ayaana ku gubtay halka dhimashada waa saddex askari oo ka tirsan dowladda federaalka sidoo kale waxaa dhaawacmay lix kale oo ka tirsanaa ciidamadii halkaa lagu helay isla banaadir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal qorshaysan oo ay xalay ka fuliyeen isgoyska xoosh ee degmada dharkeenley waxay ku dhaawaceen askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo magaciisa lagu soo gaabiyey mahad waxaana ay wararku sheegayaan inuu dhaawiciisu yahay mid culus howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalag ka fuliyeen magaalada muqdisho waxaa sidoo kale ka mid ahaa qarax lala beegsaday fariisan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku ay ku leeyihiin xaafadda faanoole ee degmada kaaraan faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha qaraxaas ka soo gaaray askartii lagu weeraray dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa xaafadda neeshinka ee degmada jannaale